إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa laga qeybiyey sakada xoolaha sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu khaarijiyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu weeraray duleedka magaalada muqdisho waxaa la weeraray saldhig ay kenyaatigu ku leeyihiin gobolka wajeer ee ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday jabuutiyaanka ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa isku rasaaseeyey magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose beesha tunni ayaa garab istaagtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona sheegtay inay dagaal kula jirto shisheeyaha iyo dowladda federaalka cali wejiis ayaa qiray in xeerka ciqaabta ee dowladda federaalka iyo dastuurka ay ka buuxaan kufriyaad badan u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa laga qeybiyey sakada xoolaha maxamed ciise ayaa ka waramaya magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo deegaano hoos yimaada ayaa waxaa laga qeybiyey sakada xoolaha nool waxaana ka faa'iidaystay saka qeybintan qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool wilaayada islaamiga ee galgaduud qaarkood ayaa ka warbixinaya xoolaha nool ee saka ahaanta loo siiyey magacayga waa mahad cabdulla cali waxaan joogaa ceelbuur oo meel ka tirsan oo leera ceelshiil waxaa laysiiyey saakay ari shan neef ah oo walaayada aan ka helay qayr allaha siiyo cadowgana allaha jebiyo walaayadana kor allaha ka dhigo insha allah gaaladana cadowgii jabo soo noqon allaha ka dhigo magacaygu cabdi yuusuf degey waxaa waaye waxaan joogaa dowladda arshiilan ka imid degmada aalbuur ayaa shan neef laga sii waraay laga siisay wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa si habsami lah uga socda qeybinta sakada xoolaha nool sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu khaarijiyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warkaas iyo warar kaloo ku aadan oo ay ka mid yihiin howlgallo ay mujaahidiintu ka fuliyeen gobollo ay ka mid yihiin galgaduud iyo shabeellaha hoose iyo dhulka soomaaliyeed ee ay kenya xoogga ku haysato waxaa halkan kasoo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgallo isugu jira weerar toosa iyo qaraxyo waxay ka fuliyeen gobolada banaadir shabeellada hoose jubbooyinka iyo galgaduuda haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada shibis qarax kula beegsaday sargaal kabtan ahaa oo ka tirsanaa dowladda federaalka qaraxa waxaa ku dhintay sarkaalkii lala beegsaday waxaana burburay gaarigii uu watay sarkaalkan lagu dilay qaraxa waxaa lagu magacaabi jiray maxamuud cukaash isla banaadir guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay qarax la beegsadeen dhismo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka dhismahan ayaa ah xarunta waaxda somow dheere ee degmada shibis halkaas oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka faahfaahin dheeriya weli kama soo bixin khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamada halkaas qarax lagula beegsaday dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal ku qaaday fariisimayaal kala duwan oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka goobaha ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay weerareen waxaa ka mid ah deegaanka buufow oo hoostaga degmada jannaale waxaana halkaa ku sugnaa ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax la beegsaday guri sargaal ka tirsan dowladda federaalka uu ka deganaa degmada jannaale waxaana soo gaaray sida ay wararku sheegayaan dhaawac culus sargaalkan gurigiisa la beegsaday ayaa magaciisa lagu sheegay nuur gaduudow isla shabeellada hoose waxaa laba qarax lagu weeraray guddoomiye ku-xigeenka deegaanka ceelasha biyaha ugu magacaaban dowladda federaalka kaas oo xilliga qaraxyada lagu weerarayay ku socdaalayay qaybo ka mida deegaankaas waxaana dhaawac soo gaaray mid ka mida ilaaladiisa dhanka jubbooyinkan ah ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal ku qaaday fariisan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose dhanka gobolka galgaduudna rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala fiidkii hore waxay dagaal ku qaadeen eeraboorka magaalada dhuusamareeb halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa jabuuti dhanka gobolka n f d ee ku jira gumaysiga kenya gabaaldhicii shalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisan ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka konton oo hoostaga degmada qorof xiraar ee gobolka wajeer waxaana xeradaas lagu weeraray garneelada garbaha laga tuuro faahfaahin dheer iyo weli kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarkaas lagu qaaday ciidamada kenyaatiga xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa isku rasaaseeyey magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose mar kale iyo maxamed ciise magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ku dagaalamay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka kuwaasoo deegaan doorashadoodu tahay magaalada baraawe xildhibaanada diriray ayaa lagu kala magacaabaa cumar sheekh cabdi iyo deeq waxaana dagaalkooda ka dhashay khasaaro soo gaaray xoolo ku sugnaa meel u dhow goobta ay ku dirireen ciidamadii ay kala wateen xubin ka tirsan booliiska maamulka koonfur galbeed ee ku sugan baraawe ayaa ka warbixiyey dhacdadan waxaa qalalaaseer ka dhex dhacay laba ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada baraawe cumar shii cabdi iyo deeq kuwaasoo deris ah laba guri isu soo horjeeda degan khilaaf soo dhex galay wax khasaaro ah neefab xoolaa iyo qof noo sheegay in gacanta wax yar ka gaareen oo isagana kolley aanan weli helin intaan ognahay wax khasaaro ah taas ayaa ka jirta jooga kale xaalada degmada baraawe waa degan tahay ma ahan markii ugu horreysay oo dagaal rasaas laisku adeegsaday dhexmaray xildhibaanada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada beesha tuni ayaa garab istaagtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona sheegtay inay dagaal kula jirto shisheeyaha iyo dowladda federaalka kulan ballaaran oo muddo saddex maalmood ah ka socday deegaanka kunye barrow ayna iskugu yimaadeen odayaasha dhaqanka beesha toddobatol iyo toore ee gobolka shabeellaha hoose iyo jubbooyinka ayaa waxaa lagu garab istaagay xarakada mujaahidiinta al-shabaab beesha tunni ayaa sheegtay inay la dagaalamayso shisheeyaha iyo dowladda federaalka ugu horreyn kulankan waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa waxaana akhriyey suldaanka guud ee beesha tunni suldaan maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan
intaa kadib halkan waxaan ka akhrin doonaa bayaan aan soo saarnay beesha toddoba tol iyo toore markii ay tashatay oo saddex beri wadatash u fadhiday fadhigaasoo ka soo baxay bayaankan aan akhri doono bismi illaahi raxmaani raxiim kulan ballaaran oo ay yeesheen afar iyo tobanka bisha saddexaad kun afar boqol afartan iyo afar hijri waxgaradka beesha tunni toddoba tol iyo toore ayaa waxay ka soo saareen bayaan ka kooban dhowrkan qodob oo hoos ku xusan kow waxaan ballan qaadaynaa difaaca diinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka labo waxaan caddaynaynaa inaan mujaahidiinta ku garab istaagno naf iyo maal saddex beeshu waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay gaal iyo gaala raac dhinacoodana aan islaamka looga soo dhacaynin bayaanka ay soo saartay beesha tuni oo sii socda ayaa waxaa lagu yidhi afar haddaan nahay hoggaanka toddoba tol iyo toore waxaan faraynaa dadka beesha ku abtirsada ee la shaqeeya gaalada inay isaga soo baxaan safka gaalada shan waxaan ka soo horjeednaa abaabul kasta oo lagu burburinayo ku dhaqanka shareecada iyo ehelkeeda lix waxaan caddaynaynaa inaysanna matelin odayaasha ku hadla magaca beesha ee gaalada la safan toddobo waxaan dadka muslimiinta ah ku boorinaynaa inaysan ku kadsoomin beenta ay wadaan gaalada iyo gaaloraacyada isla markaana ay xasuustaan wanaagga aan ku helnay ku dhaqanka shareecada islaamka wabillaahi towfiiq
bayaanka kadib waxaa kulanka ka hadlay odayaasha dhaqanka ee beesha kuwaasoo ayiday qodobada ka soo baxay kulanka beesha tuni wayba go-aansatay inaad diinta islaamka diinta inaad difaacdo inaad walaalagii mujaahidiinta garab joogsata inaad gaali iyo gaaliraac meel isku digid may waala beesha tuni haddaa muslim ahayta haddana muslim wa laakiin jaaka haddii ilaahay beesha tuni may ballangaadaytay inaad mujaahidiinta garab joogsata garab siite السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بسم الله قال حسن قرقورت وهو كقمواه وحن واو ترويس إذن كان محمد انتريس حسن قرقورت وهو ترويس وبنانكم أو يزلكوا رادنا من غير بادي ورادنا أوه قيل رعناي من قيل رعناي وحكو مقلو وهذا يلسان حد قوري قورتها انت وقت اتاقنتين كصوبح قالت هوستين halkaas idinka aad taagantahin ka soo baxa annaga waxaan diyaar u nahay in macna wixii gaalraaca oon beri aan ka nahay haddii aan nahay beesha toddoba tol iyo tooro meel kastoo aan joogno waxaan idin sheegaynaa in macna aniga iyo adinka aan isku qadiyad aan ahayno kala bacla aan nahay ayaa idin sheegaynaa beelo badan oo soomaaliyeed ayaa horay u sheegay inay si buuxda u garab taagan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna wacad ku mareen inay la dagaalami doonaan ciidan kasta oo kusoo xadgudba deegaanadooda halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan cali wejiis ayaa qiray in xeerka ciqaabta ee dowladda federaalka iyo dastuurka ay ka buuxaan kufriyaad badan maxamed daahir axlesow ayaa warkaas ka waramaya cali wejiis oo ahaa la taliyihii farmaajo kana mid ah wadaadaha u fatwooda dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ayaa markii ugu horeysay qiray in xeerka ciqaabta ee dowladda iyo dastuurku ka buuxaan kufriyaad badan garsoorka dowladda federaalkana yahay mid aan cadaalad ahayn oo laaluush ku dhisan wuxuu soo hadal qaaday dhul isaga laga baadi rabay sida uu hadalka u dhigay filimaantii labiyo tobanka xalqo ahaa ee saa'a maa yaxkumuun ayaa aad u fadeexeeyey dowladda federaalka ah iyo wadaadaha u fatwooda waxaana ku jira caliwajiis oo kitaabka qur'aanka quursanaya laakiin haatan waxa uu u muuqdaa in uu qirayo qayb ka mid ah kufriyaadka dastuurka isagoo waraysi siinaya mid ka mid a warbaahinta maxalliga ah ayaa waxa uu ugu horeyn ka hadlayaa xeerka ciqaabta xeer ciqaabeed oo talaan leeyahay in la xukuntamo waa daaquud ataxaakum ila daaquud waay dowladda waa u sheegnay qadaha soomaaliya sidiisaba jumlatan wa tafsiilan qaraar badanaa ku buuxa hadda ka hor bilmunaasaba aniga maxkamad qadiyad aniga dadka nagala dhexaysa ayaa nin guddoomiye maxkamadeedaan weydiiyey markaasaan waxaa yidhi niyahow nimanaa dhulkeenna isaga habsaday markaasaa weliba loo xukuma nin kale a xukuma markaasaa ninkii racfaan aan ka qaata loo baahnaa ani daahir xumud gala askarayn dhulka bilmunaasaba saaxiibkay dhulan gadano lacag nagu soo galo ahay nimaa inta maxkamad tagoo sheegto shaazuul soo samaystaa loo xukumay maxkamadan ka mid ah kuwan mid alla oo dadkii ahalka u ahay meesha inta badan ahlu ma ahanba marka garsoorka marka adoo qaanuunka cuquubaadka sheegaysaahe meesha dhammaa wadayaabanba oo u baahan shaqa badan in laga qabto cali wajiis sidoo kale waxa uu ka hadlay dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka waa akhriyey ilaa hadda wax diinta toos uga hormaanaya kuma arkin caamatan aniga sheekh bashiir isla akhrin waxaa uga jira astaqfirullah waxaa uga jira wax diinta toos uga hormaanaya intaan akhrinay qodobka sheegaya tirsigiisa hadda ma helo qaanuunka ama xeerka xuquuqul insaanka ee afartan siyaddi la soo saaray oo dowladda soomaaliya si duuduub ay u qaadatay khata kabiira waay leannahu saddex kufriyaa ku dhex jira gaalnimo dalalka islaamku marka waxay sameeyaan laba siiqay isticmaalaan inay yidhaahiin xeerka xuquuqul insaanka ee afartan siyaddi soo baxay waa aqbalnay ilaa saddex qodob maahine saddexday ka soo reebaan qaarna waxay yidhaaheen waa aqbalnay waxaan ka hor imaanayn sharcada islaamka wadamada islamku saasay sameeyaan annaga labadii midna ma dhihin waa duuduubaan u qaadana maxaa ku dhex jira waxaa ku dhex jira saddex eray oo saddex qaacido oo gaalnimo ah midda koowaad waxa waaye waa guurka wuxuu leeyahay qofku wuxuu xaq wuxuu xor u yahay inuu ciddou rabo guursado iyadoon loo fiirin diin iyo madab iyo sinji si kastaba ha ahaatee iyadoo dowladda federaalka ay sidaasi tahay ayuu cali wajiis haddana dhanka kale bulshada ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan oo ay u dhintaan dowladda federaalka lana dagaalamaan xarakada shabaabulmujaahidiin oo dabaqaysa shareecada islaamka warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaanna waa naga intaa